wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb uga furay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi tababar ku saabsan ka hortaga cudurrada faafa iyo nafaqeynta xoolaha tababarkan ayaa socon doona muddo shan maalmood ah waxaana bixinaya khubaro ku takhasusay xanaanada xoolaha doctor cabdikariin maxamuud xirsi xiriiryaha mashruuca f s r b ee galmudug uu maalgelinaya tababarkan iyo cismaan maxamed oo ah qabiir ku takhasusay xanaanada xoolaha ayaa ka warbixiyey muhiimada tababarkan marka mashruucu wuxuu ka kooban yahay laba qaybood wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ayuu mashruucu u qaybsan yahay waa fifty fifty percent waaye dabcan waxyaabaha mashruucan uu kofargareyn doono waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah maaragtay ii sheegeen xagga capacity building ama institution building oo ah heer wasaaradii heer wasaaradeed iyo heer bulsho intaba village level district level aan maaragtay ii sheegeen regional level intaba runtii tababarkan waa tababarkii ugu horreeyey oo aanu qaadan doono kuna saabsan dabcan xanaanada xoolaha qaybta weliba cudurada iskaga kala goosha ahamiyadda laga leeyahay mashruucan oo laba qaybeed loo qeybiyey beeraha iyo xanaanada xoolaha annaga haddaan nahay baada xanaanada xoolaha waxaan focuska saari doonaa oo ujeedada ugu weyn ay tahay animal health iyo cudurada ku dhaco iyo islamarkaas kuwa ka gudba xuduudada aan leenahay wadanada deriska nala ah liberian countrieska sida kenya iyo etoobiya aniga waxaan aad focuska u saari doonaa mawduucyo kala duwan surveillanceha cross border diseaska animal welfareka oo important ah food safetyga iyo zonotic disease cudurada xoolaha ay u gudbiyaan dadka wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug shariif cabdinuur bare ayaa shaqaalaha la tababarayo usoo jeediyey talooyin kala duwan tababarkan waa wixii hore usoo barateen oo qayb in ka mid a brofesooradan ay macalimiintiina ay soo ahaayeen meelo kalena aad ka soo barateen cilmigaas cilmigii inaa maanta kor usii qaadaan wax badan aad fahantaan adinka laftirkiina khibraddii iyo aqoontii intaad deegaanka ka shaqeynaysa inaan filliga joogteen aad kala kulanteen xoolaha iyo dadka xoolaqatada laftirkoodaba inaad adinka laftirkiina soo bandhigi doontaan aan rajaynaa sidoo kale tababarkan faa'iidada uu leeyahay waxay tahay dadku cilmiga markii la barto qofka ku shaqeeya iyo qofka aan ku shaqaynin farqiga udhexey waad dareemi kartaan in cilmigii shala aad baratay dad ka aqoon sarreeya inay ku yimaadaan mar labaad kugu celiyaan faa'iidada ay leedahay waa garan kartaan tababarkan ayaa door ka qaadanaya in lagu hortago cudurrada faafa ee ku dhaca xoolaha iyada oo aada looga fikirayo sidii loo xanaanayn lahaa